halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markalna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
dhegeystayaal sida aad labadii toddobaad ee barnaamijka madasha dhallinyarada sida aad ku dhegaysateen ba waxaa marti noogu ahaa fanaanka cabdi baadil ibraahim oo aynu la yeelayna waraysi dhinacyo badan taabanaya qaybtan waxaynu ku qaadaadhigaynaa heesaha cusub ee fanaanku uu soo saaray qaarkood hadda waxaad degan tahay jarmalka oo aad ku nooshahay heesihii ugu dambeeya aad soo saartay maxaa inaga xasuusin karta oo ka mid ah hees waxaa ka mid ah uu sameeyey abwaan dhugdhugle waxaa weeye heestaas waxaa la dhahayaa aan u ducayno soomaaliya hadday rajo leedahay aan usii ducayno afka haddii wanaagga loo badiyo afka haddii xumaanta laga saaro oo wanaagga loo badiyo wanaaggaa badanaya waddankan sidaas uu ku hagaagaya iyo ducada marka heestaasa hadda soo saaray waxay jirtaa iyada dhamba bil waayahay bal qayb ka mid a heestan haddaad noogu yaro dhufan karayso
soomaalidu waxay hoog iyo ba iyo hantooley soo martaba halag dhex maqurto oo halosin cidla ah dhex joogtaba soomaalidu waxay hoog iyo ba iyo hantooley soo martaba halag dhex maqurta oo haloosin cidla ah dhex joogtaba hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hilinka wacan qaadayo imiyoniyad yeelatee horumar lagu faanayo haybad iyo qarannime hilinka wacan qaadayo imiyoniyad yeelatee horumar lagu faanayo haybad iyo qarannime halkay hiigsanaysayo hadafkeedu uu yahay hubaal waa dowladnime hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume halkay hiigsanaysayo hadafkeedu uu yahay hubaal waa dowladnime hankeeduna loo rume hankeeduna loo rume waxaa jirtay sida hadda ka hor maraan sheekaysan aad ii sheegtay hees adiga iyo saada cali warsame aad wada qaadaan ee badda aad doonayseen inaad dib u qaadaan bal arrintaasi ka waran wallaahi heestaasi badda heestaasi taariikh taariikh bay leedahay sababtoo awaagaa dowlad baa jirtay dowladnimaduna waxaa weye wax qaali ah wey moogta marka waxaa weeye markaan dhegeysta hadda jiraraca iga kacday waayo waxaan xasuustay dowladnimadii nabadgelyadii dhulkoo wada ammaan ah dhinacaa doonta mar xeebaha xeebtaa doonta ku dabaalo haddaa doonta kismaayo haddaa doonto mataqaanaa boosaaso haddaa doonta berbero haddaa doonta ma aragtay adigu dee laguma soo koobi karo xeebaheenna hobyaha dhihin qofku daba socda malaha marka adigu heestaasi waxaa loogu talagalo macnaha in waddankeena kheyraadkiisa aan ka turjirno oo aan dadka dareensiino in ay wadanku inuu wadan barwaaqaysan yahay yahay bad iyo berri marka markan dambe ee dee dagaaladu dhaceen ayaa saada xamaray tagtay sidii oo kale ayay damacday inay iska soo dalxiisto badihii tagto oo ku dhici weysay markaasay la soo hadasho tiri warniyaho waagii ma xasuustaa haa wixii ma jiraanay tiri hadda nabadgelyo uga dabaalo oo xeebahaagii tag soomaaliya ma jirto waxaan isku taragarayay tiri inaan si nabadgelyo ah keligii u taga ha sheegin marka heestii baan dib u noolaynaynaa waayo taa waxaa ka sii daran bay tiri xeebihii baaba la dulaalayaaba dad baaba damacsan in ay iibsadaan taasaa ka sii daranay tiri marka sidaa darteed waa in heestii aan dib usoo noolayna marka iyadoon dee isoo gaarin bay dhibato allah naxariisto heestaas taariiqa i leedahay
ilbaxanimo kubogi karo badubadu badu badu waa maguura waa baradi noloshe biniaadbi dagal dhigo ilbaxanimo ilbaxanimo kubogi karo
baduwaa maguuran waa barada noloshiyo baduwaa maguuran waa barada noloshiyo barwaaqada salkeediyo biyihii biyihii biyihii biyihii nagaashaha baduwaa maguuran waa barada noloshiyo baduwaa maguuran waa barada noloshiyo barwaaqada salkeediyo biyihii biyihii biyihii biyihii biyihii nagaashaha
Yo
ilaal baraxsaday berrigii abaarsaday xooluhu basbeeleen waa lama huraan badi nafta lagu badbaadshaa
baadkayo dhirtiyo ka bidin caleemuqo waa lama quraan badi nafta lagu badbaadsha
jiilaal baraxsaday berrigii abaarsaday xooluhu basbeeleen waa lama huraan badi nafta lagu badbaadshaa
baadkayo dhirtiyo ka bidin caleemuqo waa lama quraan badi nafta lagu badbaadsha waa lama huraan badi nafta lagu badbaadshaa waa barasho ku dhiman bulshooy horumarkaagiyo waa lama huraan badi lama huraan lama huraan lama huraan badi waa baydika maqan waa barasho ku dhiman bulshooy horumarkaagiyo waa lama huraan badi lama huraan lama huraan lama huraan badi
gunaantii barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxaanu ka cudurdaaranayna in dhammaantooda aynan wada qaadan karaynin laakiin intaan anagoo aan wakhti ahaan noo saamaxo aanu aan qaadanno maxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan oo aad heestaas leedahay ama waxyaabaha aad dhahayso ay mudan tahay in lagu soo gebagabeeyo waxaan jeclaan lahaa in lagu soo gebgabeeyo iscaawinta iyo isgargaarka sababtoo ah soomaaliya markii uu dhibka ka dhacay dad badanaa isgargaaray marka qofka markuu ku gargaaro waa in adigana aada abaal leedahay adiga soomaalidu waxay tidhahdaa waxba kuma qaban kara laakiin waa ku sheeg sheegaya aad iyo aad marka yad weriye ah oo sayid cali casir la yidhaahdo ayaa jira oo isna nin mataqaana aan saaxiibana nahay marka suxufiyiinta iyo fanaaniintu waa walaalo waa tahay marka aniga ayaa waxaan wadaa borogaraam ah cabdibaatil ahaan Hmm.
ayaa waxaan wadaa in aan yurub ka samayno iskaashiga suxufiyiinta iyo fanaaniinta Mhm, ayaa wadnaa barnaamij marka waxaa wadnaa walaalaha axyaa wadana la yidhaahdo mhm.
oo laakiin ay wadaan keliya suxufi iyo fanaan fanaaniintoo dhanna ma wada aha in yaroo iskaashatay oo yacni isku dayeysa in bal ay wax qaban karaan Mhm.
marka sheegsheekaa la isu keenay wuxuu iga sheekeeyey inuu tahriigtii ahaa inuu soo maray etoobiya inuu suudaan soo maray intaasna wiil walaalkii Mm.
lacag iyo hanti iyo wuxuu hayo dhan uu farta macnaha lacagtii u dambeysay ilaa labaatan kun ay kusoo baxday Mhm.
oo mar leegaxaduu yiri mar dhibkaasa i gaaray marka daahiraa la yidhaahdaa uu yiri "Ani- anna anna daahir weliyaan u bixiyay Mhm.
marka sheekadaan ka dhegaystay markaan ka dhegaystay asan waxba ogeyn ayaan heestan u sameeyey waa tahay oo in las gargaaro in las caawino ay wanaagsan tahay walaalow kuma ilaabi karo Walaalow walaalkii kuma ilaabi karo, kuma okay.
ilaabi karo waa yahay ah heesta waxyar kaa maqashiinaya marka
wayaha adduun waa qalqooriyo waa bax iyo duub waa sanqiirlan waqay haysto wayaha adduun waa qalqooriyo waa bax iyo duub waa sanqiirlan waqay haysto wer macaaniyo waana iyo talo kama weyno waxtarkaagii wadnaha oge walaalkii jiro walaalkii jiro ayga waaban wer macaaniyo waana iyo talo kama weyno waxtarkaagii wadnaha oge walaalkii jiro walaalkii jiro ayga waaban waynan ku barye lama waane wadka dabani wadigii janno ka waraabo walwal iyo murgo walacnaha arag waynan ku barye lama waare wadka dabadi wadigii janno ka waraabo walwal iyo murugo walacnaha arag walaalkii jirow hayga waaban walaalkii jirow hayga waaban walaalkii jirow iyadaana kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkan wakhtiga faraha badan aad nala wadaagteen kaaga mahad celinayno iyo heesahan quruxda badan kuwii ugu dambeeyey iyo kuwa yaroo aan dhegeystayaashu aan dib ugu soo xasuusinay aad adiga qaaday Eh, inkastoo aanan ka wada gaari karin dhammaantoda aanan dhegeystayaasha u wada ciyaarno aan usoo gudbino haddana waxaan mar kale mar saddexaad baan ka cudur daaranaynaa in aanu ku xisaabtanmayno markaas wakhtiga yar aynu haysanno cabdi baadil adiguna aadan kugu mahad celinayaa eh, sida quruxda badan ee barnaamijkani aad nogala qayb qaadatay anna aad baan idinkugu mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha v o a saa u dhan tihiin gaar ahaan saaxiibkayga qaaliga ah ibraahim xasan daanduray garabey Iyo- adigana aad baan adigana aad baan kaaga mahad celinayaa Ino- ino- waqtigeeda aad ila- waqtiga qaaliga ah ee aad- aad ila qaadatay waa tahay marar badanna waan wada xiriiri doonaa cabdi hadduu ilaa yidhaahdo ibraahimna wuu ku dhegeysan doonaa isagana inuu sidoo kale kusoo salaami doonaan rajaynaya markuu maqlo fariintaada waanu gudbinaynaa waad ugu mahadsantahay barnaamijka madasha dhallinyaradan intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa qaybtanna waxay ahayd waraysiga qaybtii ugu dambeysay waraysi taxana ahaa oo aynu la yeelanay fanaanka cabdi baadil anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa idiin soo saaray idinlala socodsiinaya barnaamijkan tani kulan dambe saaxiibadana dhegaysanaya nabadgelyo ada weheliyo waalidkii ahaa oo waa iiga galaa anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii madasha dhallinyarada